magaalada jowhar waxaa si weyn looga dareemayaa tayada waxbarashada ubadka soo koraya ee ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe waxaana si wada jir ah uga qayb qaadanayo mas-uuliyiinta waxbarashada iyo shacabka qaybihiisa kala duwan gudoomiyaha waxbarashada degmada jowhar cusmaan nuur dhaqane ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya heerarka waxbarashada iminka aynu taagannahay iyo wakhtiyadii hore iskuuladan degmada jowhar hadda ma soo bilaaban way jiri jirtay wayna jiri doontaa insha allah heerar badan ay soo martay hadda iyadoo wasaarad jiran oo siyad jiran ay shaqey jirtay ay soo martay dallado oo gacanta ku hay jiraan iskuuladan waxbarashadooda heerar badan ay soo gaarsiiyeen dalladaha qiimo weyn ay leeyihiin hadeer wasaarada joogto oo hadda howlihii si fiican dardargelin wanaagsan ku wado iskuullada degmada aad bay hadda heer sare maanta maraayaan waxaa jirtay iskuullada markii hore aad bay u yaraayaan waxbarashada lama fahansanayn dadka ma wacyi gashanayn aqoonta faa'iidadeeda lagama warqabin hadda aad bay u fahmeen dadka ayaga hadda waxbarashada soo raadsanaya awal waxaan dhihi jirna warkeena caruurtiina axdii barne oo sida loo fahansiiyo adkaad laakiin dadkii wacyigelin badan ay heleen fahamkii waa batay waxbarashada hadda heer sare heer sare macnaha ay hadda maraysaa waxaa la arkay miro dhalkeedia la arkay sidoo awal jaamacada ma jirin hadda alxamdulilah jaamacadahan aan noo jooga hadda ilaa iyo saddex jaamacadood ee degmada leedahay tigs dadkii jaamacadii kasoo baxay shahaadooyinka qaatay dib shaqo u helay hadda qaarto taqaatiir ah ayaa la arkay faaidada waxbarashada leedahay hadda aad loo fahmay waxbarashada dardar weyn hadda u socotaa meel hoose ka timid laakiin meesha u sarraysay taagan tahay dhinaca kale cusmaan oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in ay jiraan arday ka faa'iidaysatay madaxooyin waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah halka kuwo kalena ay hadda isku diyaarinayaan in ay dibadda wax ku soo bartaan waxaa la helaa manxooyin dibadda ah ilaa iyo shiinaha ha noqoto masar ha noqoto etoobiya ha noqoto meel manxooyin sano walba ardada waxay helaan manxooyin ay ku tiigsadaan oo si firi ah qaarkood scholarship fulay helaan qaarkoodna haafay helaan oo qaar qeybna laga bixi qeybna ayaga iska bixi marka ardada dhiirigelintaas fiican iyagoo ku tiigsanaya ay ku talagalaan waxbarashada inay sii dardargeliyaan jaamacada qaarkood helaan oo free ah ama gobolka degmada ha noqoto ama muqdisho ha noqoto waxbarashada hadda waxaa la dhihi karaa meesha u fiicneeday joogaan ardaday waa fircoon yihiin si fiican ay shahaadooyinka u dalbadaan sano walba way diyaar garoobaan wasaaradda waxbarashada hirshabelle ayaa waddo qorshe ku aadan sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashada ubadka ku nool deegaanada hirshabelle waxaana sii xogeysanayo dagaalka lagula jiro jahliga